Warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda Islaamiga Andalus ayaa tilmaamaya in ay korortay tirada askartii ciidamada xabashida Itoobiya looga dilay kamiinkii barakeysnaa ee Jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay wadada isku xirta magaalooyinka Baydhabo iyo Buur Hakabo ee wilaayada Bay iyo Bakool. Ilo wareegyo ka tirsan mujaahidiinta ayaa noo sheegay in khasaaraha dhimasho ee ciidamada Saliibiyiinta Itoobiya uu sii cagacagaynayo in ka badan sideetan askari iyo dhaawaca tiro kale oo aad u fara badan. Ilo wareedyadan ayaa sidoo kale noo sheegay in maalintii shalay garoonka diyaaradaha ee magaalada Baydhabo laga dhoofiyay meydadka ugu yaraan sideetan iyo laba askari oo Itoobiyaan ah kuwaas oo ku halaagsamay weerarkii barakeysnaa ee ka dhacay wadada laamiga ee u dhaxaysa Baydhabo iyo Buur Hakabo. Ciidamada xabashida ayaa maalintii shalay soo gabagabeeyay baadi-goob xooggan oo ay dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka wadeen wadada u dhaxaysa labada magaalo halkaas oo ay ka raadinayeen askar lagu laayay dhulka hawdka ah xilli ay kasii firxanayeen fagaaraha dagaalka iyo kuwo kale oo lumay intii uu dagaalku socday. Ciidamada Saliibiyiinta Itoobiya ayaa baadi-goobkaas ku helay bakhtiga tobannaan askari oo ay ka soo ururiyeen hareeraha laamiga kuwaas oo ay u qaateen dhanka magaalada Baydhabo iyagoona goobta kaga cararay gaadiidkii laga gubay. Qof goobjooga ah ayaa idaacadda Andalus u sheegay in uu arkay gaadiidka laga gubay ciidamada xabashida oo yaala halkii lagu dagaalamay iyo oolyo lagu daadiyay wadada laamiga si ay u tirtiraan raadadka xasuuqii loo geystay ciidankooda.
waxaa ii muuqan hal beebaha iyo hal juug ah laba uurala waa joogteen waxba kama dambeeyo goobta fooxumaa ka dhacday waxay baktigooda oo meesha a ku dhacay waa yaabaysay dhiigooda iyo baktigooda meesha laga daadiyey baktiga way daldaleen dhiigay ku daad waxay baydhow ka yimaadeen keliya ayla noqdeen gawaarida hal juuga saarnaayey halna beebay ahaay ma furin waa baaba qorigaaba eber ay noqdeen goobtay degeen laba habeen iyo laba maalmood ay joogeen maanta ay ka baxeen hadda meel shan kilomitr ay jiraan u joogaanbe baaba-way baaba baabuurta waa dilowday waa halaawday eberay noqoto hilbaha iyo waxa meesha yaala darkooda iyo waxa meesha baaba ay dili ay ku dhacay nimankan waxa lala yaabay haddaad adig soo tiri kooba aad gasho boqol meelood ina waxa lagu shibay oo oolii iyo wax walba dhiigooda iyo dhararkooda iyo faashidooda saas ay ku muuqataa ila wareedyo lagu kalsoon yahay oo ku sugan magaalada Baydhabo ayaa sidoo kale idaacadda Islaamiga Andalus u sheegay in ciidamada xabashida ay xireen dhammaan wadooyinka waaweyn ee magaaladaasi ayna ciidamo fara badan ku soo daadiyeen xaafadaha magaalada intii lagu guda jiray marxaladii bakhtiga askarta xabashida loo daabulayay dhanka garoonka diyaaradaha si halkaas looga dhoofiyo ciidamada mujaahidiinta ayaa jimcihii lasoo dhaafay wadada u dhaxaysa magaalooyinka Baydhabo iyo Buur Hakaba ka fuliyay weerar kamiin ah oo lagu xasuuqay ciidamada xabashida Itoobiya kaas oo lagu dilay in ka badan sideetan askari laguna gubay ugu yaraan toddoba gaari oo ay ku jiraan gaadiid gaashaaman weerarkan ayaa Saliibiyiinta Itoobiya soo xusuusiyey kamiinkii barakeysnaa ee Jameeco ee sanadkii labada kun shan iyo tobankii lagu xasuuqay in ka badan sagaashan askari oo ka tirsanaa xabashida Itoobiya